maalmahan kala go'aneed jawhar iyo xamar run ahaantii saddex maalin ayaan magaciisii ku howlaneyn taasoo ilaahay mahadiis tahay iyo wasiirka arrimaha gudaha oo kaalin mug leh ka qaatay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad noogu gacan siiseen ka degma ahaan waddadiina waa noo furan tahay hadduu roob da'o waxaa la maraa meeshaan koro hadduu roob jirin waxaa la maraa meeshaan hooso waxaan oogu talagalnay dhiig joojin dhiig joojintaas si ay dadka ay magaciisii dhibaatada ku dhex jiro ay magaciisi u fududaato wixii ka dambeeya haddii ay qorax la helo waxaan samayn doonaa wadadan iyadoo jaay aan samayn doonaa buundadaasna sidoo kale waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeeyo in aan idin hagaajino taagteenaan tilaabsanoynaa